safarkan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan maanta uu ku yimid magaalada fudur waxa uu la xiriiraa maadaama ad la socotaan dhawaan lagu doortay mudane shariif xasan sheekh xasan loo doortay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa oo kaasoo ka kooban gobolada baay boqol iyo shabeellada hoose meesha lagu doortayna ay ahayd magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaa madaxweynaha intuusan dhisin dawlad maarata dawladii goboleedkaas ee maamulka gaar ahaan golihii wasiirada ayaa waxa uu go-aansaday in wadatashi la sameeyo deegaanada kala duwan ee ka kooban gobolada ay ka kooban tahay dowlad goboleedkan safarkiisa ugu horreyna maanta wuxuu ku tegay madaxda gobolka boqol ee xudur taasoo runtii saakadan si xoogle loogu soo dhaweeyey dadweynihii oo qaybihii kala duwan isugu jira ciidamadii amisom iyo ciidamada dawladda haddana ay u socdaan shirar gooni gooni ah uu la yeelanayo qeybaha kala duwan ee warada bulshada ee ku nool gobolkan bakool gaar ahaan magaaladiisa xudur marka kulamadan maxaa looga hadlayaa
waxaa maadaama hooshiis ugu horreysay intii loo magacaabo madaxweynaha dowlad goboleedkan koonfur galbeed gaar ahaan ee gobolka bakool oo ka tirsan saddexda gobol inuu la tashto dadka degan deegaankan qaybihiisa kala duwan ilaa haddeer saakadan banaanbax weyn oo maaragtay fagaaro weyn ay ka khudbeeyey oo isugu soo baxeen qaybaha kala duwan ee bulshada ciidamadii amisom iyo kuwa dawladda isugu jiray qaybaha kala duwanba haddana wuxuu la kulmay odayaashii dhaqanka hooyooyinkii dhalinyarada ururada bulshada qaybaheeda dhan maamulkii degmada iyo kii gobolka taliyaasha ciidamada saraakiisha safar intaasba in xaaladda gobolkan uu kuurgalo uu ogaado islamarkaasna wadatashi uu kala yeesho maamulka cusub ee hadda uu soo dhisi doono dhawaan hadii ilaahay waa garta marka xildhibaane dadkan uu la kulmay madaxweynaha maxay ka dalbadeen maxayse ujeediyeen
wallahi wixii talo ku saabsan ku saabsan sidii maamulkii uu dhawaan soo dhisi lahaa waxa ay siiyeen dhibaatooyinka ka jira gaar ahaan gobolkan bakool oo sidaad la socotaan ba ay horyaalin badan ay ku hayaan dhagarqabayaasha maaragtay nabaddiidka shabaab oo ayaamaha daba waa la socotaan in maxaa la yidhahdaa ay ay maaragtay maxaa la isaga ka dhib badan oo dadka cuntada magaalada soo gelineed waxaas horyaano ku hayaan sidii dhibka qaban bay u sheegteen isagana qaad u sameeyey sidii dhibaatadaas looga bixi lahaa iyo sidii loola dagaalami lahaa al-shabaabka
madaxweynaha ma ka dhawaajiyey mise shaaciyey gargaar gobolka bakool oo kale la gaarsiinayo meelo kamid ah maadaama dadka hadda ku nool xaaladoodu aysan fiicneyn haddaba waa jiraa gargaar kusoo socda wuxuuna uu ugu ballan qaaday sidii maaragtay isagoo la kaashanaya dawladda dhexe federaalka iyo international communitygada in haddana gargaar ugu soo socdo gargaaro kalena maaragtay sidii loosoo gaarsiin lahaa sida ugu dhaqsaa badan loogu sameyn lahaa isla markaasna dariiqa iyo tuulooyinkii magaalada laisugu fuli lahaa oo ciidamada amisom iyo shabaab iyadoo la kaashanaya sida dhaqsaa badanna la fuliyo hawshaas booqashada madaxweynaha maanta xudur uu ku tegey imise maalmood bay qaadan doontaa waa booqasho keliya maalin keliya maalin maaragtay maanta keliya hadii ilaahay maadaama isugu dhisi lahaa iyo sidii howlaha loo dhimay